isagoo habeenkii xalay u warramayay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxa uu ka hadlay oo faahfaahiyey oo waraysigiisa daarnaa deegaanadii ay dhowaan gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyn sheekh yuusuf ayaa bayaaniyey waxa ka socda wilaayada ama gobolka uu mas-uulka ka yahay marka saakay halkan waxaa lagu dilayaa ciidamadii fidnada oo dadka muslimiinta ee degan deegaanadan afarta tuulo ka hor joogay ku dhaqanka shareecada islaamka nabadda iyo dhaqashada xoolahooda iyo xorriyadda iyo xiriirka ay la lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala muddo laba sano iyo bar ah kuwaasoo dilay dad shacab ah dhacayna maalkoodii kufsadayna gabdhahoodii daroogeeyey dhallinyaradoodii balse akhiiran ilaahay baa ku mahadsan ilaahay wuxuu aqbalay dadkaas ducadoodii saakana waxaa suuro gashay in laga dulqaado alxamdu lilah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa markaan si faahfaahsan isdultaag ugu sameeyey deegaanadii dib u soo galay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka kuwaasoo laga xoreeyey ciidamada dowladda federaalk oo dhibaatooyin kala duwan ku hay bulshada walaal alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunacmo oo ah degmada runugood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed afarta tuulo wararaxley iyo warar ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay isagoo hadalkiisa sii wata mare waxaa laga weydiiyey waaliga shabeellaha dhexe sidaa uga suurto gashay in ciidamada mujaahidiinta la wareegaan maalintii shalay magaalada biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe alxamdu lilaahi sidaa aad sheegtay waa sax shalay oo sabti ahayd bisha ramadaanna ay kow ahayd ee barakaysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ciidankii riddada ee ku sugnayd degmada biyocadde dagaal afar iyo labaatan saac socday oo soo gaaray saaka oo axad ah ayaan dib ugula wareegnay ilaahay fadligii degmadan biyacadde waxay fure u tahay afarta tuulo waa meesha ay cadowgu aalaaba oo soo maro markuu ku duulaayo marka waa meel istiraatiiji ah dadka muslimiintana waxaa laga helay taageero iyo soo dhoweyn aad u fiican falilaahi alxamd
ugu dambeyntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada ayaa ka warramay waxay yihiin ciidamada laga saaray deegaanada aan horey usoo sheegnay walaal ciidankaasu waxay isugu jireen ciidanka murtadiinta la yidhaahda oo ah dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo diintooda khiyaamay lana saftay saliibiyiinta soo duulay iyo saliibiyiin fulaya ah oo cerka diyaarada watay oo cerka ka dagaalamayey marka waxay isugu jireen labadaas ciidan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantoodna ilaahay baa jebiyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee dhacda koonfurta soomaaliya waxaa muddooyinkai lasoo dhaafay ka dhacay weeraro waaweyn oo ay qaadayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanteeda dib ugu soo laabteen deegaano fara badan oo dhaca gobolka kuwaasoo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka